waxa runtii ka socda maanta afghanistan waxay markhaati cad u tahay waxa ummadda ay leedahay ayaga keliya inay inay inay ku xisaabtamaan oo isku tashadaan labaatan sano kadib intaasoo bilyan oo doolara lagu bixiyey waxaan maanta arkaynaa in waddankii uu gacanta u galay taalibaan taas macnaheeda haddaan wax ka baran karna waxaan ka baranaynaa in joogitaan ajnabi iyo ciidan ajnabi inaan marna la isku halin in shacabka soomaaliyeed inay u istaagaan dowladnimadooda inay garab galaan ciidankooda inay dhistaan qarannimadooda inay ka shaqeeyaan ayaga isku tashadaan dadka fikradaha guracan oo nooga adkaar duwan oo runtii aan isleeyahay waa fikrado aada u qallafsan ummadda soomaaliyeed aan lagu dhaqi karin marna aan raalli naga noqon karin in dhinac looga soo wada jeesto in aqoon-yahanka soomaaliyeed inay kasii digaan baaritaanna ka sameeyaan arrinta afghanistan ka dhacday waa arrin tusaale loo soo qaadan kara dalkeena inay ku imaan karto haddaana hadda ka fakerin baaritaanna aanna ka samayn ciidanka aan haysana iyo waxa aan haysano dowladda aan lagula xisaabtamin baaritaan dhaba aan laga samayn waxaa laga yaabaa duruufta maanta afghanistan ka jirta in ay dib ugu soo laabato dalka shacabka soomaaliyeed inay baraarugaan oo indhaha furaan aqoon-yahanka soomaaliyeed inuu ka hadlo uusan qofna oga turin dalkan hadduusan helin wax uu asaga leeyahay horumar ma gaarayo waan aragnay nidaam kasta oo dalkan runtii intuu burburay waa lagu dayey qaab qabiil waa lagu dayey waxaan u baahannahay in culummada soomaaliyeed ayagana ay runtii dadka u bidhaamiyaan wanaagga sidai haddaba sameeyaan intii aan hadda afghanistan ka barannay dowlado kaleoo islaamana waa ka jiraan caalamka kaloo aan islaamka ahaynna waa ka jiraan haddii marka taa tusaale fiican ay u noqotay dadkii aaminsanaa qof ajnabi ahaynta kuu imaado dhaqan fiican kuu keenayo dalkaada kuu maamulayo runtii hadda way caddahay dhaqaalo kastoo dalkan lagu bixiyo iyo si kastoo mataqaanaaye magacyo kala duwan loola yimaado marka u dambaysa ummadda soomaaliyeed iyo dadka masiirkooda ka shaqeyna ayaa isu hari doona